kulan waxaan wanaagsan dhegeysta meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda beerluula qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah dhalinyaro ku nool beledweyne oo fursado shaqo ka helay iskuulka igal wacyigelin ku saabsan ka hortagga isticmaalka bacaha oo lagu qabtay degmada kaxda danyar ku nool hargeysa oo la gaarsiiyey deeq biyo ah laba ceel biyood oo laga hirgeliyay gobolka daadmareer dibadda waxaad ku maqli doontaan qaramada midoobey oo sheegtay in soddon milyan oo qof oo ku nool suudaan u baahan yihiin gargaar deg deg ah taariikhdu waxay ku aseysan tahay sagaalka bisha koowaad labada kun afar iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii kooban kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara dhalinyaro ku nool beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka igal warbixintan waxaa soo jeedinaysa xaawluul aadan xuseen
in ka badan shan iyo toban macalin ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee iigal ee magaalada beledweyn macalimiintan oo markii hore shaqalaan ahaa ayaa hadda waxbaro ardayda iskuulka iigal ee magaalada beledweyn maamulaha iskuulka iigal ustaad cabdulaahi cabdirashiid xasan ayaa ka waramaya tirada macalimiinta heshay fursadaha shaqo guud ahaan macalimiinta iskuulka ka shaqeysaa waxay gaarahayaan ilaa iyo shan iyo toban macalin iskuulka waxyaabaha maaragtay aada loogu ammaanayo waxaa ka mid inuu opportunities fiican oo siiyey dhalinta da-yarka ah ee soo baxaysa ee wadanka usoo baxaysa ee aan leenahay potential badan ayaa ku duugan kuwaasoo aan u siinay fursad inay ubadka soomaaliyeed wax baraan ayagana aqoontooda meeshaas ay kusii kobacdo oo anagana aanu ahaan ayaga baysbelin dadka magaalada ku xeeran khaasatan ardadii soo martay iyo dadka jaamacadaha gudaha kasoo baxay macalimiintaas marka dhowrka oo shaqaalaysiino ilaa iyo tobanka gaaraya labadii sano ee ugu dambeysay waxay aada maaragtay uga mahad celiyeen fursadii loo soo bandhigay oo la siiyey iskuulka uu maaragtay usoo bandhigay qaar ka mid a macalimiinta heshe fursadaha shaqa ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka iyagoo ka waramaya qaabka ay ardayda wax u baraan
waxaan dhigaa iskuulka igal waxaan ka dhigaa qaybta hoose iskuulka waxaana kamid ahay macalimiinta ka dhiga maadada sayniska si fiican ayaan ardada u fahansiiya casharad ardada si fiican ayaan casharada u fahansiiyaa ayagoo casharadaas fahminna kama gudbo waxaan ka mid ahay macalimiinta iskuulka eagle primary dugsiga hoose dhexe ee marka eagle waxaana dhigaa maadooyinka laba maado ka mid aan dhigaa oo tarbiya iyo carabi ah ardaydana waxaan ugu dhigaa si fudud maadaama oo ay tihiin arday wax baranaya oo dugsi hoose dhexe ay u badan yihiin yaryar oo ay adag tahay markaas in inta badan si fudud wax lagu fahansiiyey laakiin dadaal dheer kadib ardayda waxaan wax ku fahansiiyaa inaa cashirada aan u dhigo dabadeedna isla wada akhrino aan wada sharxo mid mid aan uga sharxo macalimiintan ayaa ka mida kuwa soo dhammaysta heerka waxbarashada ee jaamacadda kuwaasoo fursad u helay inay ka shaqaystaan dalkooda hooyo
wacyigelin ku saabsan ka hortagga isticmaalka bacaha ayaa lagu qabtay degmada kaxda
dhallinyaradan oo ka socday hay-adda n b d ayaa olole bulshada loogu wacyigelinayo isticmaalka bacaha ka sameeyey xeryaha barakacayaasha ee degmada kaxda dhallinyaradan ayaa barakacayaasha siiyey agab ay uga maarmi karaan isticmaalka bacaha cabdisamed xasan sayid cali oo ka socday hay-adda n b d ayaa ka waramaya wacyigelintan ay sameeyeen maanta waxaa soo booqanay degmada kaxda kaamamka ku yaalaan kuwaas oo aan kala hadlaynay isbedelka cimilada sida loo badbaadin lahaa deegaanka khaasatan bacaha waan ognahay dhibaatada ee bacaha ee bulshada ay ku hayso saas darteed bulshada maanta aan soo booqanay oo degmada kaxda kaam ku yaalo waxaa u qeybanay bacihii oo one time useka aanan ahayn wax xilli kasta la isticmaali karo waxaana ka wacyigelinay dhibaatada ay leedahay bacaha marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan sii wadi doonno waxaa kaloo dhibaatooyinka bacaha ka mid ah dhibaatooyinka ay u geystaan xoolaha sida xoolaha inay cunaan oo kaleeto bacda marka dhibaatooyinkaas oo dhan waa ka wacyigelinay waxaana maxaan leeyahay u qaybinay bacihii loogu talagalay inay isticmaalaan oo one time useka aanan ahayn qaar ka mid a barakacayaasha ayaa ka mahad celiyey wacyigelinta loo sameeyey maanta dhallinyaradan hay-adda oo macnaha na soo booqatay noo wacyigelisay nadaafadayna noloshayna iyo ilaahay subxaana watacaalaa inaa macnaha qashinka iska haaqno sharaftayna inay taho nolosha biniaadankana ay ku tiirsan tahay marka waa wax noo wacyigeliyey oo babacyaan noo keenay way mahadsan yihiin caruurteenna annagana macnaha waa waxayna fareen waa marka waa qaadanay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin ajir xasanaad allana siiyo ka badana waa iyaga- waa kahabeys- waa kaniyeyseenaa hadduu ilaahay yidhaaho iyagana qaar alla siisay gabar ku yihiin si wiil ku yihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin bacaha ayaa saameyn ku leh deegaanka iyo xoolaha iyadoo ay socdaan dadaallo dadka lagu fahansiinayo caqabadaha lagala kulmo isticmaalkooda
danyar ku nool hargeysa ayaa la gaarsiiyey deeq biyo ah cumar yuusuf aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya
wasiirka dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa deeq biyo ah gaarsiiyey kaamka barakacayaasha naasa hablood ee iyo c dadka ku nool kaamka naasa hablood ee magaalada hargeysa ayaa baahi badan u qabay biyaha la gaarsiiyey qaar ka mid a barakacayaasha kaamka naasa hablood ee iyo c ayaa ka waramaya duruufaha haysta iyagoo ka mahad celiyey deeqda biyaha dhibaato badan baan haysata dee inaad noogaataan baan doonayna madaxiina imijiina allaha raajay waxaanu kaa codsananaa wasiir in waxa keliya aad maanta noo qabataa aanu noqon waxaanu cunnee wax meel aanu degno oonu dad muwaadiniina baa noo xaq u leh dalkooda inay meelay degaan ay ka helaane in s- aanu helno dib u dejin ayaannu kaa codsananaa wasiir aan barye daraja wahay kowar allaho cumrigaagu dheerada ciiltirow casiis baan ku barya ee caafimaad kowar
baahidooda iyo walaahi darxumadoodu aad bay u faranta- fara badan tahay xitaa dadkaasi musqula male intaas cadadkoodu leegi xaafadani waa xaafad aad u danyara dadka jilicsani ku badan yahay waxaan rajaynayaa wasiir inaad ku soo badiso socodka iyo cagta hadal wasiirka dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan suleymaan ducaale jaamac ayaa ballan qaaday in gurmudyo kala duwan uu soo gaarsiin doono annagoo dee magaranaysa ku shaqaynana madaxweynaha cusub fekerkiisii ku shaqaynana waanu soo booqanay waxaansi bal adeerna wax bi- biyaanu idin biyaanu idin sidnaa biyahana waydii keena wigii mar waydii keenanaa waydinka warhaynanaa haddaa rarkana waydi- waydii howlgelanaa anu dowlad cusub baanu nahay waynu la shaqaynanaa wixii tamarta iyadaa waynu la shaqaynanaa dhulkana maayarkaanu iska kaashananaa maayarka baan iska kaashananaa sidaan ii rari lahayn falogeed baan qabaanaa wixii hay-adana waa la qayleynaa dowladdu waxayna tartoo diyaar bayna la tahay wayna nolosha waxaan si u kuurgala waanu cusubnahay waxaanse balta u kuurgala noloshooda waayahooda waxay qabaan baahidooda intaasaan u soconi warkiina waa noo sheegteen baahidiina waa noo sheegteen noloshiinna xaaladiinna waxa ku sugantihiin annagoo dee madaxweynihii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xilka loo magacaabay ee aanu nahay caawiyaashiisii ee xilkii noo magacaabay inaan waajibaadka iyoaan gudanno inaan la kuulgaro noloshiina ogaanno caafimaadkiina ogaanno waxa ku sugantihiin ogaanno baahiyihiina ogaanno oo aanu markaa dib ugu noqonno wixii magaranaysa dareenkiina iyo wixii baahiyihiina aanu dib uga jawaabno saasaan u soconnay qofka haddaad barakacayaasha iyo dee magaranaysa aada ogaan dee ma- xaaladahooda dee kama jawaabi kartid si aanu xagga xukuumadda iyo xagga hay-adahaba hay-adaha caalamigaba aanu fariin ugu diro waxa ku sugantihiin waxa baahidiina taasaan u soconnay si kastaba dadka ku nool kaamamka naasa hablood ee iyo c ee duleedka magaalada hargeysa ayaa la daaraadhacaya duruufo kala duwan oo ay ugu daran tahay dhinaca biyaha
laba ceel biyood ayaa laga hirgeliyey gobolka daadmareer sacdi maxamed maxamuud ayaa warbixintan soo jeedinaysa
hay-adda araxma ayaa laba ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka harashiiq oo ka tirsan gobolka daadmareed ee maamulka somalilan kuwaasi oo loogu talagalay inay ka cabaan dadka iyo duunyada ku nool deegaankaasi labada ceelbiyood ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxsiniin ah kuwaasi oo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka sheekh cabdulle ibraahim guddoomiyaha hay-adda araxma ayaa ka waramaya hirgelinta ceelashan aad baan u faraxsannahay maanta inaan halka ka hirgelino laba ceel haddii la idmaayo ceelka haddii la idmaayo inanta ay noqday naga dambeeya waxaanu u ducaynaynaa inanta haddii la idmaayo hadiya cismaan cabdigood hadii ilaahay khayr ha siiyey waxay u qoday aabaheed cismaan cabdigood iyo hooyadeed saara maxamed colow ayay u qoday ceelkaa u qoday ceelkaas oo waqfi ah oo qaryadana haddii la idmaayo qaryo barakaysana qaryo aad u wanaagsana oona soo doonanay ehelkan barakaysan oo meel fog aan uga keenay ceelkaa horta waanu ugu mahadnaq waxaana jazaaka allah khayr ceelkana meeshaaad ka qodatay hadiyaay waa hare sheekh waa meel aada ugu munaasiba qaar ka mid a dadka deegaanka harshiiq ayaa soo dhoweeyey iyagoo u duceeyey walaalihii soo baxsaday ceelashaan u mahadnaqaynaa una ducaynaynaa walaasheen hadiye cismaan cabdigood waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay subxana wa tacaala ha kugu ha kaa abaaliyo waalidkii aad u bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala sadaqa jaariya ha uga dhigo reer harasheekhna waxaan leenahay dee ceelashaas dadka muxsiniinta ay la soo baxeen ee laydin idinka laydiin dooray waxaa laydinka rabaa in la ilaaliyo waa waxaan u baahan nahay oo aad iyo aad aan ugu baahan nahay sidoo kale waxaanu halkan uga ducaynaynaa oo aanu aad iyadana ugu sii mahadnaqaynaa inanta la idhaahdo hadiy hadiya hadiya waxaanu hadiya cismaane waxaanu leenahay walaal allah ha ku sharfo jannatul firdowsna allah ha ku geeyo biyaha aad naga waraabisina ilaahay subxaana wa tacaala jannatul firdows ha kaaga waraabiyo adiga iyo waalidiintaaba waxaanu leenahay wax alla waxaad u baahan tahay allah ha kuu fuliya baanu leenahay ma ilaawi doono insha allahu waananu ilaashan doonaa waqafkaa waxaanu ilaashan doonaa haddii ilaahay idmo sidayna weyno oo weynaatay ilmaha ay ku curato si ay u ilaashato si ka cajaa'ib badan baanu ilaashan doonaa haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay walaalayaal jasaaka allahu khayra baan ku leenahay
hay-addan raxmana waanu mahadnaqaynaa ee ceelasha noo samaysay maxaan iyo inantaa la soo baxday waqafka ula soo baxday ilaahayadana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro annagana allaha la garsiiyo oo waalidiinta ajirkeeda allaha gaadhsiiyo sidaasaan ilahay uga soo baryaynaa idinkana waan idin mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hadalkoo la dhameeyey waxaa la hadal baa la hadal waxa nin badiirama wada odhan yareeyna kama kala tegini hadalka waa la soo dhammaystirin waa soo gabagabaysan culimada iga horreysay marka insha allah bismillaahi kariim ilaahay miisaankaas xasanaad kuma leena allah ugu daro ceelasha waqafka annana waan ilaashanaynaa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka deegaanka harshiiq ee gobolka daadmareed ee maamulka somalilan ayaa baahi badan u qabay hirgelinta ceelashan maadaama ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata iyo kuwo beeraley ah
halka warkaas aad kala socoteen waa radio beerlo dhegeystayaal markana waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal markastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio balulan ku bilaabe e f l cab waxaa xalay wada ciyaaray liverpool iyo tottenham hosba hal iyo waxba liverpool ayaa looga adkaaday barcelona laba iyo waxbay uga adkaatay atletico bilbao sidoo kale waxaa wada ciyaaray aan idhaahde ciyaari doona kooxaha al nasar iyo sidoo kale al kuduud ciyaartaasi ayaa bilaabo doonta laba saac waana kulan ka tirsan broglig xubintiina waa igintaa intaas aanu ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana kusoo dhawaada xubinta sarifka suuqyada warka subaxnimo
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerlo xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya macsarada haddii aan ku hormaro jiritaanka ayaa liibiyaa konton iyo shan doolar tobnaha macsarada ayaa la siiyaa labaatan iyo todoba doolar iyo bar shanlaha ayaa liibiyaa qiimo dhan toban iyo afar doolar saddexlaha macsarada ayaa liibiyaa sideed doolar ugu dambeyntan litirka ayaa liibiyaa qiimo dhan laba doolar iyo sideetan senti nus litirka ayaa liibiyaa hal doolar iyo afartan senti xubintiina waa igintaa
intaasaan ku dhaafno xubinta sarifkii suuqyada warka subaxni markana qodobka dibadda in ka badan soddon milyan oo qof oo in ka badan kala bar ay yihiin caruur ayaa u badan waxay u baahan yihiin gargaar dalka suudaan kadib labaatan bilyan oo markaasi n lagu qiyaasay in lacag ahaan ay ay sidoo kale rabaan labaatan bil oo dagaal ah sida ay sheegtay qaramada midoobay isniintii ayaa ku jireen dadkan caqabado aada u xoogan qaramada midoobay ayaa bilowday codsi ay ku ururineyso afar dhibic labo bilyan oo dollar oo lagu beegsanayo labaatan dhibic sagaal milyan oo qof oo ku nool guud ahaan suudaan kuwa oo ka mid ah soddon dhibic afar milyan oo qof oo ay sheegtay in ay wajahayaan waxay ugu yeertay xasarad bani-aadanimo oo aan horey loo arag suudaan waxaa markaasi la degay oo ay qarka u saaran tahay macluul dagaal ka dhex qarxay bishii abril labada kun saddex iyo labaatan ciidamada suudaan iyo xoogaga gurmadka deg dega ah ee r s f intaasna dhegeystayaal waxaa iga eeg warka subaxnimo